bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo sagaashanaad oo tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dir alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa khaatimi alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi alkiraam wacala taabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin wabacd suuratu saad bilowgeedaynu maraynay aayadda sagaal qaala allahu tacaala ilaahay baa waxau ihi am cindahum agtooda ma waxaa ahaaday khazaa'inu raxmati rabbik ilaahagu naxariista uu leeyahay faraha badan qasnadaheeda ma yaga haya allihii alcasiiz alwahaab ee awoodda badnaa ee aada ugu hibayn jiray siin jiray deeqda badan addoomihiisa arsaaqadiisaa ilaahay isaga haya hadday tahay risaaladda hadday tahay waxyiga hadday tahay madarka hadday tahay dadku waxay cunayaanay dheefsanayo khalqiguba marka kuwan le maxaa nebi maxamed loogu waxyooday cid kale loogu waxyoon waayey ilan diintu waa naxariisa koloma iyaga haya allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata ilaahay loo tilmaami maayo halkuu rasuul risaaladiisa dhigayo ammaanadiisa am lahuma waxaa usugnaaday mulku samaawaati waalardi wamaa baynahuma lahaanshaha samooyinkiiyo inta ka dhexaysa ma iyagaa leh ma waxba kuma laha falyabtaquu ha fuuleen baa ilaahay uhi fi lasbaab salaamo iyo xadhko ha fuuleen ay kaga joojinayaan nebiga waxyiga ilaahay baa kusoo dejiye waxyiga bal si ay uga joojiyaan salaamo ha u fuuleen xagga kore ama iyaguba waxyi ha ku raadsadeen falyartaquu fi lasbaab asbaabtu waa wixii wax lagu gaadho ama sallaan ama xadhig jundun maa ciidan aada u liito hunaalika halkaa ahaade waa gaalada eh kaasoo min alaxsaabi gaashaanbuurta ka midii mahzuum kula jebin doona weeye halkaa waxaa joogabaa ilahay ui jundun maa maadu taxqiir bay faa'idaynaysaa ciidan aada u liita oo ummadnimadiisii akhlaaqdiisa aanay jirin waa ciidanka kufriga waa axsaabta iyo gaashaabuurta mahzuum ilaahay baa yihi waa la jebin ballantaasaa ilaahayna uu siiyey awliyadiisa sayuhdamu ljamcu wayuwalluuna adubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adha wa amar waa ballanqaad ilaahay baa bixiyey nebiguna waa ku kalsoonaaday calayhi salaatu wasalaam qof muuminiina kama shakiyayo maalintii bedel iyadoo tirada colkiisa ayarta ayaa markiiba howlgelinaya dagaalka uu bilaabmayey dagaalkuu bilaabmayey ayuu aayaadka akhriyayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ficlan sidii baanay u dhacday waxaa haddaba ilaahay uu tilmaamayaa jundi iyo colaal badan oo ifkan isku urursaday oo dhexda laga jebiyey ayaa tusaalayaashooda namaadij minhaa tusaalayaal baa ilahay uu naga siinaya kadabad waxaa beenisay qablahum hortood qowmu nuux nuux qoladiisii baa beenisay wa caadun iyo reer caad baa beeniyey rusushi wa fircawnu baa beeniyey isaguna fircawn oo in badan qisadiisa aada soo arag fircawnkii dul awtaad qodimada u saaxiibka ahaa horeynu usoo sharaxnay qodimuu lahaa uu dadka ku dhidbo marka uu qofka deldelayo intuu geedkaa jiridiisa ayuunba afarta calaamcalood masaabiir ugu taagi jiray wa samuudu baa beeniyey qoladii reer samuud wa qowmu luud nebi luud qoladiisiina way beeniyeen waa asxaabu layka qoladii reer shucayb ee kaynta meesha jiqda aad degi jirta ulaaika kuwaasi baa ilaha ui kuwaa xumaanta heerka ka gaadhay alaxzaabu waa gaashaanbuurti gaashaanbuurti waa kuwa xulafaad imika maqlaysa isbahaysi gaalo ururtay ulaaika alaxzaab oo ka hadaba gaalisa soo urursaday arrinkiisu halkaasaa ilaahay uu ku tiirinayaa alaxdaanu ka jebinaya in kullun baa ilahay ui maa kullun mid jirayoo ummadaha ka midii ma jirin ilaa kadaba rusula mid kastoo ummadaha ka mid ihi waxaa lagu halaagay rusushiibuu beeniyey faxaqa waxa sugmay ciqaab ciqaabii wey yaadii takfiif baa loo tiray ilaahay ciqaabkiisiibaa ku habsaday uu ku degay wamaa yanduru haaulaa'i kuwanoo mujrimiintaee beeniyeyna ma sugayaan ilaa sayxatan waaxida ku dhawaaq keliyunbay sugayaan malagii ilaahay u xil saaray waa inuu ku yeedhiyo oo ku dhawaaqo taasunbay sugayaan maalha uma sugnaanin qaylada min fawaaqo noqod ma leh rujuuc mar haddii ay lagaga dhawaajiyo dib ma laha lama joojin karo fawaaqu naaqa waa xigsinta hasha hadii la dhaha fawaaqu naaqa ama qadra alfawaaq qadra fawaaqi naaqa hali in ay ka xigsimooto dee fawaaqaasi waxa weye caanihii tegee la lisay ayaa soo noqonaya oo rujuuc soo samaynaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladu akhlaaq xumaantoodii iyo canaadkoodii iyo dabdaradoodii baa ilaah ka warramay iyagoo ku carigsanaya nebigii nebigii u digay wa qaaluu waxay yidhahdeen rabbanaa ilaah yagii ow cajil lanaa noo dadaji qidanaa qaybtayada qabla yawmi alxisaab intaan aakhiraba laysla gaadhin cadaabka iyaga soo qadin bay yidhahdeen nin reer qurayshyadaba nin kala kaftameeno markaasuu kii kala ayuu wax ka sheegsheego dabeedna ninkii baa yidhi quraysh haddaad tihiin sown nimankii yidhi ma tiidin allaahuma in kaana haadaa huwa alxaqa min cindik faamdir calaynaa xijaaratan min asamaa'i aw itinaa bicadaabin aliim ilaahu kan hadduu xaq yahay nagu hanuuni maydaan odhanne waxaad tidhaahdaan ilaahay owna halaag hadduu xaq yahay ilaahaw diidbee cadaabkaaga nagu hurguf baad tidhaahdeen macnaha dee waxay tilmaamaysaa caqlixumada qidigu waa qaybta iyo nasiibka ilaahu anaga noo qadin waxa ilaahay laga magangalo weeyaan addoonku iska daa kan gaalka ahe xataa qofka mu'minkaa ayaa isagoo aakhiro ka warwarsan aan odhan karin ilaahay qaybtayda adduunyada isoo dadaji wixii aad ii dibdhigtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam nin saxaabiyu soo booqday oo yaraaday oo yaraaday oo xanuun rifan iyo lisan baa ku dhacay markaasaa dabeetana xanuunkii digadaw ka dhigay nabigu caleyhi salaatu wasalaam aada buu u fadin ahaa waanu il dheeraa ilaahayna waa u waxyoonayay wuxuu ihi maxaad ku ducaysataa waxaan ku ducaystaa ilaahw haddaad aakhiro ninkaasi aakhiru ka yaabay iyo waxa lagu sheegay haddaad aakhiro wuxuuni dib dhigtay ilaahw ii qadim iyo halkaasun aan ku nastay halkan uuna igu soo qadim iyaan halkaa waxba laygu yeelin waar ma kari karayside ilaahay weydiisa buui inuu adduun iyo aakhiraba wanaag ku siiyo isagaa deeq siiyahoo tanna wuu ku naxariisan karaa taana wuu ku naxariisan karaa isbir nebi maxamed oo waxa aad ku sabirtaa calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiin wax badan bay sheegsheegayaanoo gaal wareer badan iyo balaayo baas baa ka soo fule iskaga sabiroo xejiso wadkur waxa aada xustaa kudayasho fiican baad haysataae ambiyadiiba halkan ilaahay dhowr nebi qisadoodii ayaa uu ku xusaya mid maalka lagu imtixaanay mid awoodda lagu imtixaanay mid ehelka lagu imtixaanay mid nafti iyo maalkiiyo jidhkaba laga imtixaanay intaba tusaalaha ilahay uu bixinaya qofka m rasuulkaa ku dayanaya asxaabtaa ku dayanaysa qof kastoo mumin waa ku dayanaya liannahu daartan marka la joogo daarulimtixaan inay tahay baa dabeetana u fahmaysa dadkii ilaahay agtiisa ugu fadliga badnaa kol haddii waxan soo mareen wallaahi adigana kudayasho fiican baa kuugu sugan wax lagu daayaaba ma jiro wadkur waxaad xustaa cabdana addoonka iyagii daawuda la odhanayay thalayd thalquwa ee awoodda lahaa cibaadadana awood buu ulahaa cafiyada iyo waxbixintana awood buu ulahaa waajihaada iyo ka hortaga cadowgana awood buu ulahaa waqatala daawuudu jaaluud walaa yafiru idaa laaqa xadiidkii saxiixabaa tilmaamayay marka uu cadow la kulmo ma carari jirin soon iyo salaadbana wuxuu ilaahay ugu jeclaa soonkii iyo salaadii daawuud horaynu usoo marnay hal ay inahu nabigaasi awaab mid ilaahay u toobad keeni jiray buu ahaa in badan rajaac lirabbi macnaa kibir baa ka dheeraa iyadoo ilaahay awooddaa uu siiyey waxba isma bidayn inaa anagu buu ilahay ihi sakharna aljibaala macah buurihii baanu sahalnay wehelkiisa macnaa yusabixna macah isagay la tasbiixsan jireen oo ay u jiibinayeen bilcashiyi waalishraaq gelinka dambe iyo galabtii iyo subaxii cashiguna waa gelinka dambe ishraaquna waa waaberiga iyo subaxa labada jeerba marka uu akhriyayo kitaabkiisa kariimka ilaahay uu ku soo dejiyey ayaa shucuur iyo dareen ayaa geli jiray aada u cajiib badan jaamidaadka iyo xayawaanka markaasay dabeetana la akhriyi jireen codkiisa ayaa wanaagsanaa waayra maca ayr shimbirihiina waanu u sakirnay maxshuura iyadoo lasoo ururiyey kolkaasay kasoo agdhowaanayaan iyaguna dabeedna kolkaasay la jiibinayaan siay buuri u jiibinaysay iyo si shimbiri u jiibinaysaba ay nabigaa ugu jiibinayaanna ilaahay baa yaqaan kullun dhammaantood lahu ilaahay awaab dar u toobad keenayo oo u noqonayo oo ilaahooda ku xidhan bay ahaayeen washadadnaa mulka nabigan waxaanu adkaynay madaxnimadiisa ilaahay baa wax adkeeya waxna kala tuura rabbi baa wixii uu baahnaay oo dhan siiyey arrimo badan buu u suuro geliyey wa aataynaahu lxikmata xikmadna waanu siinay baa ilahay waa faham ilaahay uu fahamsiiyo sida dad wanaag loo gaadhsiiyo sida dad loo dhiso loo kala xukumo intaba ilaahay baa fahamsiiyey alxikma debinimana waa lagu fasiray wa fasla alkhitaab muranka iyo dooda dadka kala saarkoodana ilaahay wuu baray oo inagaan arkayna ee loola tegayo ee loola socdaalayo dadkii isqabsaday baa ula tegaya wa fasla alkhitaab marka khitaabku waa mukhaatabada iyo dadka wada hadalkoodii iyo murankii dhex maray ayuu u kala jari jiray kan yafsil alkhusuumaat biddacaawi waalbayinaat wixii markaa sharcigu sujilay ee uu sugay iyo faham ilaahay uu siiyeyba waa ku kala saarayay culimo aan badnayn baa ku fasiray wa fasla alkhitaab hadalkiisa ayaa dhigdhignaa oo balaaqo badnaa oo hadalka hore ee furfurashada ah ama gogol dhigashada ah iyo ka dambe ujeeddada ah waxyaabuu ku kala saari jiray ka mid ahayd amaa bacdu awal man sanna amaa bacdu isagaa ugu horreeyay ereyga amaa bacdu markaa khudbadda kadib taana la yidhi waxaa haddaba halkan ilaahay uu xusayaa siyaabaha iyadoo ilaahay uu xigmad siiyey iyadoo ilaahay uu faslu khitaab siiyey ayaa haddana nooc imtixaani uu soo maray markaa waxaa qisada ka muuqanaya ambiyadu mararka qaarkood in ay ijtihaad iyo dadaal ku xukumayeen wax mararka qaarkood inay waxyaro hoos mari karaan inkastoo aanay raagaynin macsuum uu yahay oo kolkiiba ilaahay uu qabanayo kolkiiba waa la qabanaya marka dhacdo isaga ka timid ayaa halkan ilaahay uu noo xusayaa oo la baraarujiyey waxaa la odhan karaa waa tadriib iyo laylis iyo cardi carbis ilaahay uu siiyey xikmadan iyo faslul khitaabkiisan baa loo sii akilayay si u feejignaado marka qisaduna waxay ahayd laba malag baa u yimi waxay iska dhigeen laba nin oo doodaya siaynu ku arki doono qisada mid baa markaa cabanaya in lagu cabay oo aan waxba loola hadhin buu iska dhigaya aada buu ugu cawday intaanu kii kala jawaabin ayaa daawuud baa ninkaasi cabashadiisi iyo siduu isu dhul dhigay ayuu aada uga cadhooday oo ka xumaaday dabeedna waa kaa qaraar riday ama jawaab buu bixiyey halkii ay ahayd inuu ka dhegaysto ka kalena marka inta lagu haystaa waa intaas ee uu ka toobadkeenayo gefku galay muxaqiqiinta mufasiriinta saasay u badan yihin amaa in la yidhaahdo daawuud baa dumar badan lahaa nin baa markaa islaan wanaagsan lahaayoo dheg leh colkiisana ninkaasi ka mid buu ahaa tii buu doonay dhowr jeer buu jihaadka u diray si uu usoo dhinto mar saddexaadkiibuu kusoo dhintay kadibna islaantiibuu guursaday damaacinimadiisaa darteed baa labadan malag ugu yimaadeen inuu qaldamay si loo tusiyo qisadaasi dabcan qof caadiya baanay u cunamin mise waa rasuul ilaahay oo macsuuma waxay u badayen mufasiriintu inay israa'iiliya tahay macnaha qisooyinka israa'iiliga ah kutubaha qaarkoodna aada ku arkayso sida ugu dhibta yare waa qisada daahirkeedana ka muuqanaya waa sidaa ee daahirka muuqaalkaba waafaqsan wahala taaka makuu yimi nebi maxamed oo naba ulkhasmi kuwii doodaya warkoodii waa labadii ishaystee doodaya id tasawaruu lmixraaba id tasawaruu markii ay ka soo boodeen almixraaba meeshii uu ku cibaadaysanayay ama mixraabka waxaaba lagu tilmaamaa meesha la dego yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba guryaha marka gurigiisii dee shaqaduu qaybiyey oo marna ummaddu kala xukumayay marna ilaahiisuu caabuday tasawaruu way ka soo boodeen almixraaba gurigeeda meelsha ka soo dhaceenoo waktigii uu cibaadaysanayay ee rabbigiisa u gaar yeelay ayay u soo galeen id wakti xustakhaluu calaa daawuuda bay soo galeen usoo galeen daawuud fafazica minhum uu ka argagaxay markii ay wejigiisii akhriyeenna qaaluu laa takhaf waxay yidhahdeen waxbaha cabsanin khasmaani labadooda yaanuna baqaa bacdunaa calaa bacdin barhkayaa kuwa kale ku xadgudbayoo inta yadan wdalabada yadan wada socda mid baa ka kale meel kaga dhacay faxkum baynanaa bilxaq xaq nagu kala xukun walaa tusdib hana gafin ama jawr ha samaynin oo dhan ha u ciirin sadadku waa siyaadada iyo jawrka jawrka iska ilaali wahdinaa nagu hagoo noo jihee ilaa sawaai siraad jidka toosanna noo hag aada baan ugu baahi badanna wax noo xaqsoore waxaanu kaa codsanaynaa adoo jawrka iska ilaalinaya jidka toosana cadaaladda leh inaad namarayso kii muduuciga habaa bilaabo waxau ihi inna haadaa akhii kani waa walaalkay lahu tiscun wa tiscuuna nacja wuxuu leeyahy sagaal iyo sagaashan idhaa weliya nacjatun waaxida aniguna lax kaliyaan leeyahay meeshu waa isku boqol laakiin midun baan leeyahy sa sagaal iyo sagaashan adigu leeyahy inay iska ag dhawaayaan ama ay isku jireenna waa muuqanaysa sida jawaabta ka muuqanaysa fa qaala dabeetana waxa uu yidhi akfilniiha igu wareeji midkaygiibuu damaaciyey wuxuu leeyay war tiradu ha buuxsantee bar iska soo wareeji tan adigu iskaba joogo wacazanii wuu iga xoog bata fi lkhitaab doodii waanu iga aftahansanaaday marka waa ila soo kacay oo laxdii inuu dee qaatay ayay u egtay wacazanii fi lkhitaab cizigu awoodda haddii aan wada hadallayna waa iga aftahansan yihiin waanay dhacdaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda markuu ka waaninayey gardarada waxa uu lahaa dadow intoo ii timaadaan baa kala aftahansantii walacalla bacdakum alxana min bacd waa kala aftahansantii marka ogaada oo anigu dee daahirka amunbaan dadka qiyaasaya dacwadooda ee gudahooda kuma jire qofka aan u xukumo wax aanu lahayn ama ha qaata ama ha iska daaya anigu waslad naarahum baan u jaraye xukmu lxaakim laa yuxilu lxaraam walow nebibaha kuu xukumee waxaanad lahayn haddii laguu shaabadeeyo waraaqaa baan u haystaa waxbaha odhanin adigu shakila-aan waxba ha isqancinaya waad garanaysaa waxaan inaanad lahayn marka saasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qaala markaa wuxuu yihi daawuud intaanu kii kala hadal laqad alamaka waarkani meel buu kaaga dhacay bisu-aali nacjati kol hadduu laxdaadii kuweydiisay ilaa nicaaji iyadoo kuwiisa loo geynayo kol hadduu ku idhi laxdaadan keen nicaajkayga iyo idahayga kale aan ku dare eh oo buuxiya tirada eh kol hadduu halkaaba marayo wuu ku dulmiyey waina kasiira nin badanoo min alkhuladaai kuwan wax isku darsada ahi laa yabqii waa ku xadgudbayaa bacduhum calaa bacdin barhkoodba kuwa kale waa la yaqaanaayo dadkan wax isku darsada in badanoo ka mid a ayaa iscawara oo markaa uu dee qofkii kororhso sida uu leeyahay iyo waxaanuu rogrogaya ama uu gacanta ku hayo ayaa qaraabadii ay ka baxaysaa oo wixiisiibuu moodaya ama ammaano kugu raagtaybaa iyo daabaa la moodaabaa la yidhi wuu iska jeclaysanaya inuu buuro xaggiisa taasaa dhacda buui ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati dadka mu'miniintaee camalka fiican sameeya mooyaane kuwaas iyagu waqaliilun maahum waqaliilun hum wahum qaliil waaba yar yihiinba ma badna dadka had iyo jeer wax isku darsada intay isilaalisaa waa yar tahay aan markaa xadgudbaynin ficlan waana dee khabiir buu ku yahay qadaagoo sidaa ilahayba hore usoo xusay waa mid dhaca oo had iyo jeer jiro waxaan shuraakada la idhaahdo waa waxyaabaha inta faraha badan la isku khilaafo qof wax isa siiya ama wax isjeclaysiiya ayaa iska badan lidaalik ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala isaga addoomaha yaqaane markii qof qofuu dhinto dadkii dhexlayaashiisa ahaa lama odhan muddo sii baxnaaniye waxa lay qaybsada leanna dhaxalku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha xigtada kala dila dadkuna marka ay wax isku darsadaan waxa lagama maarmaana sida ilaahay aayatu dayn aayadda dheere mucaamalada madanigaa ka waramaysa ee suurat lbaqara akhirkeeda in kusoo marnay ka warramay in nidaam adag loo sameeyo qoraal iyo markhaati iyo wax cad oo la isku ogyahay oo sida sharcigu uu yidhi laga maro oo wax walba la isla saxeexo oo la isla qoro oo markhaati loo sameeyo uu muuqdo waxaas badmadowga laga ilaaliyo iyo isu niyoodka iyo niyad wanaagga iyo waxaa laga ilaaliyo laakiin uu caddaado wax cad lagu wada socdo sidaa darteed baa dee soomaalidu waa markay ka maahmaaheenay yidhaahdeen laba wadaadoo isdhunkanayaan in arko wuxuu ihi laxajeclaan idin dhex marin macnaha haddii laxajecla idin dhex marto way iska baaba-aya xub macnaa caatifadaas caatifadan maalka iyo rabitaankiisa wax badan runtii waxaynaysa dadkuna marka taayirkan uu wareego ixtikaak sameeye soo noqnoqdo waxa runteedu in badan imanaysa ishkaalka wa qaliilun maahum wadanna daawuudu waxa uu gartay annamaa fatanaahu wuxuu maleeyey macnaa wuxuu ogaaday annamaa fatanaahu inaanu imtixaanay inuu imtixaankii bartanka u galay ayuu gartay faistakfara rabbah ilaahiisuu dembi dhaaf weydiistay wakhara wuu dhacay raakican isagoo ilaahay u rukuucsan wa anaaba ilaahay buu laabtay ilaahay buu towbad keenay halkaa markuu marayo ayuu iskartay oo culimadu dee kutubada waxay ka dhigaan astaamuu ka arkay kuwii wax weydiinayay muujinaya in uu khaldamay uu ka fahmi karo ama iyagii oo is-eegayba ha ahaato oo markaa dee inuu khaldamay isu muujiyey kolleyba waa baraarugay waktigaasu gartay dacwaddii iyadoonay dhammaystirmin in uu jawaab bixiyey sidaa darteed bay habboon tahay garsoorku inuu adabtiisa yeesho qofka garsooraha ummadu garsoorayaa dee nidaam dhan baa looga baahan yahay oo ijra-aadka iyo habu socodka qadaaga loo yaqaano oo dee kutubaha ay wada qorayaan oo dadka sidii cadaalad loogu simin lahaa sidii wax loo hubin lahaa sidii arrinka loogu dhaadhici lahaa sidii looga bogan lahaa intaabaadoo cadaalad doonaya ee garsoore kana waxu sheegaya kana caayaya kana raacaya kana la shaahaynaya waxaasi waa waxa lagu waashee lagu wareeray wey marka laba malag bay ahaanoo tijaabada ka qaadayana la yidhi laba nin oo caadiya sidaa nasku uu sheegay baanay ahaayeenoo dabadeedna sidaasunbuu ugu jawaabayna la yidhi labadaba marka waxba waa lagu dulmiyey iyo waa laguma dulmiyin midna ma leh ee qofkani ma sheegay oo ma cawday ka kalena waa la dhagaysanayaa labadooda marka la isku dhagaysto ama waa isla qiri hadday isla qiraan dabcan waa isa siiya hadday isla diidaanna dee kii wax doonaya ee muduciga la odhan jiray muduciguna waa ka tubkujooggaabay dhahaan soomaalida ee soo buskiciyey ee wax doonaya aan aamusayn isagu aan dacwaddu joogsanayn haddii uu aanu aamusa kaasaa markaa cadaymihii la weydiinaya nidaamku u dhigay nebiguna waxa weeye albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara in isaga markhaatigii la weydiiyo haddii uu waayana dee kan kalena waa inuu dhaarto uun hadduu ka baqdana ka kale wuu ku ceshan karaa yamiinu raddi shayga loo yaqaano wuxuba waa intaaba waxaan maxkamadii ay marinaysa sideedda bilood iyo toddobada bilood ee kunka dollar iyo labada dollar ay isdaba isdaba qaadayaan waba intaaba adigu waxaanaad sheegatay war ma u qirsan tahay maya adigu caddayn ma haysaa ha ama maya hadduu ha yidhaahdo ha laga dhegaysta ama waxbay furi ama way furi waayo kullu daalik waa wax iska basiid oo koobanba walow xataa haddaad og tahay in waxyaabo macluumaad oo dheeraadka ana alqaadi laa yaqdi bicilmi xataa adiga cilmigaaga inaad ku xukunto hebel baalo annagaa ogeynoo jaar baa noogu cawaray waxba odhan maysa adigu brofessorkanaad raacaysa ijraa'aadkan dhigan ee nidaamigaabaad raacaysa fakafarnaa lahu daalik waanu u dhaafnay buuhi marka ilaahay kolkii uu sogaadu baraarugu ilaahay dembi dhaaf weydiisa sidii nebi aadamba u baraarugeiyo xaawa ilaahay waa ka dhaaf waa goobtan ila waxa ay ka mid tahay meelaha sujuud la sujuudaya markaad qur-aanka akhriyaysa sujuudu shukr ayaa la ydhaha fakafarnaa lahu daalik lidaalik baa ibna cabaas markii la weydiiyey waxa uhi waa la sujuudaya oo dee ilaahay baa yidhi fabihudaahum iqtadi ambiyadaa hore nebi maxamed oo ku dayo marka maadaama nebiga la yidhi ku dayo dee waa in la sujuudaa sidaa nebigaasi u sujuuda waina lahu waxaa usugnaaday nebigaa daawuud laydhaa cindanaa agtayada la zulfaa dhowaansho annagu noo soo dhoweya waa muqarabiinta ilaahay ee waxba afka hala dhicino wuu gafaha odhan wa xusna ma-aab marjic fiicanna wuu leeyahay hoy iyo meel wanaagsan oo usoo laabtana alla ku casuumayo u sallaxay yaa daawuudu baa ilaahay daawuudow innaa jacalnaaka waxaanu kaa dhignay khaliifatan fi lard dadka hogaaminaya madax baanu kaaga dhignay qofka ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya awaabka ilaahay u noqonaya xabiibka alleh ilaahaysa jecel kaasidaa ayaa mudan in uu khaliif ummadda u noqdo iyo hogaamin lidaalik baa markaa naska uu kuu caddeeyey ambiyadu inay ahaayeen kuwa buuxinaya doorka diineed iyo doorka duunyada adduun iyo aakhiraba iyagaa hogaamin u ahaa ummadda kaanat ambiyaau banuu israa'iila tasuusuhum ambiyadii reer banu israa'iil way hogaamin jirtay oo markuu nebi tagaba nebiga kalunba hogaaminta ummadda lahaa dadka hogaaminteeda waxale kuwa ugu wanaagsan markaa ilahay yihi daawud oo waxaan kuu xulay haatan kol haddaad addoonnimadii ilaahay xaqiijisay khaliifatan fi lard inaad dadkii hogaamin u noqoto hogaamintuna waxa uu ku soconayaa waa max ammaanta uu ku leeyahy ummadda kale kaga horeeya faxkum bayna annaasi bilxaq dadka ugu garsoor xaqa xaq kalena ma jiro oo aan ahayn xaquu ilaahay keenay suuradda aakhirkeedaynu ku arki doonaa qaala faalxaqu waalxaqa aquul xaqu xaggaygu ka yimaadaa xaqana waan idiin sheegaya xaq meel kale laga helaa ma jiro walaa tatabic ilhawaa rabitaanka ha raacin hogaaminba haddii la idhaahdo duufaanada iyo dabayluhu dhan walba way ka soo dhacayaan qofka balaayo badan baa ku afuufmay soo jiidanaysa oo hawadii tiisii iyo tii dadka wixii baa isku darmaya oo diin la-aan sheegaya oo qofku inuu exdo sheegaya oo qofku inuu isagu buurto sheegaya walaa tattabic ilhawaa wixii xaqan iyo diintan ka soo hadhayba waa hawaa magacii la doonayaba ha loo bixiyo hala suubiyabe fa yudilaka can sabiili illaah hawadaasi jidka ilahay bay kaa lumin haddaad diintaba ka baydhood rabitaankaaga raacdo iyo wax dadka la doonayo jidkii ilaahay ka ambata ina aladiina yadiluuna can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa xaqaa kuwa ka ambaday lahum waxa u sugnaaday cadaabun shadiid cadaab kulul bimaa nasuu yowma alxisaab bisababi nisyaanihim yowma alxisaab ilaawidda ay ilaaweene iska garab bareen aakhiro ilaan qof rabitaankiisa raacay aakhiro kuma talagelinoo qorshaha uguma jirto qofka aakhiro ilaaweyna cadaab kulul baa ka horeeya oo diyaara saas halkaasaad markaa ka aragtay diintan inay tahay dowlad iyo diin iyo dacwad isku jira oo aan intaba la kala saari karaynin oo aan la kala odhanaynin diintuna waa meel dowladnimaduna waa meel wax la kala saarayaa ma jiro intaba ilaahay baa ummadda u sallaxay ambiyadaa ku hogaaminaysay muuminiinta iyo saalixiinta iyo khulasaa raashiduun taasunbay tahy in laysku daba taago taa kale aynu sheegaynaana waa fikrad qarbiga ka timi odhanaysa diintuna waa inay diin noqoto meel gaara iyada ku xidhnaato masaajidka iyo shacaairta iyo waxyaabahaas dowladda iyo siyaasadda iyo waxaasina rag gaara weeyo iyagoo aan waxba uga baxsanayn tano waa majaal gaara in la isku dara ma ahoo dadku isku dahanbaadaan dabeetana haddii la arko wadaad sooba hungureeyeyba la odhanayo adigu ehelkeedaba maad ahayne maxaa ku daaray ama xaggaad ka timid fikirkii dee qarbiga waxaa la yidhaha faslu diini nidaam alcalmaani weeye usuushiisa ka midta wamaa khalaqna asamaaa waalarda buu ilaha yihi samadiiyo dhulka maanaan abuurin wamaa baynahumaa iyanta ka dhaxaysa baadilan kumaanaan abuurin cadaalad daro ilaahay cadaalad buu ku abuuray cadaaladii baana uu rususha kusoo diray cadaaladiibu ayuu khaliifkan ku sameeyey daalika in baadil lagu abuuray danu ladiina kafaruu kuwii gaaloobay malahoodaa sidaas fawaylun halaag liladiina kafaruu kuwii gaaloobay buu usugnaaday min annaari buu uga sugnaaday kuwa gaaloobay halaag bay leeyihin hoog iyo baaba naarta kaga iman doona am najcalu ladiina aamanuu am najcalu ma waxaanu ka yeelaynaa buu ilaha yidhi aladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka ilaahay rumeeye camalka fiican sameeyey kalmufsidiina fi lard kuwa dhulka kharibay miyaanu kala mid dhigayna maya kala mid dhigi mayno am najcalu lmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday ma waxaan kala mid dhigayaabaa rabbi uu yidhi kalfujaar kuwa alla ka fogaaday faajir waa kaan xishoonayn kaan xishoonayna xumaanta ku fatahay labadaasi ilaahay agtiisa ma sina mufli mufsid iyo muslix mutaqi iyo faajir laakiin dadka agtooda weliba aqlabiyadooda way siman yihiin waana isku qabiil waana isku wadan waana isku jinsiyad maxay kale yihiin waa laba nin oo hooya wada dhasho siman weeyaan dadka aragtidooda alla waxa uhi kitaabun anzalnaahu ilayk haadaakani kitaabun anzalnaahu ilayk waa kitaab aanu kugu soo dejinay adiga nebi maxamedow mubaarak waa mid khayr badan waa barakaysan yihin hadday dadku barako doonayaan waa mubaarak ilaahay baa barakeeyey barakada halkay ka soo fushaa waa isaga adduun iyo aakhiraba waxa alla u soo dejiyey liyadabbaruu aayaatih si aayadihiisa ay u dhugtaan oo ay u dhadhamiyaan oo ay ugu dhaadhacaan nuxurkay leeyihiin waliyatadakkara ulul albaab iyo dadka aqoon-yahanka ahi si ay ugu waantoobaan kitaabkan saasaa ilaahay ugu soo dejiy in lana dhugto la dhadhamiyo dabeetana uu midho bixiyo qofka dareenkiisi oo waxyiguu ka muuqdo qofka noloshiisii iyo qoyska noloshiisii iyo mujtamacii iyo dowladdii waliyatadakara ulul albaab aqoon-yahan buu soo saaraa kitaabku eh aqoon-yahankaasaa markaa waantoobaya marka dee qofkiina waxa uu kitaabkii tadaburi karaa marka uu tafsiirkiisii garanayo ee uu macnihiisii fahmayo lidaalik ba aayaddu waxay aada u bayaaninaysaa qiimaha uu leeyahay kitaabka ilaahay macnihiisao aada fahamto oo aada u dhaadhaacdo xikamka iyo jawaahirta jawharta ka soo baxaysa wawahabnaa buu laha waxaanu hibaynay lidaawuuda nabiga la idhaahdo sulaymaana baanu hibaynay walad fiican oo qofka la siiyaa waa hibo ilaahay nicmalcabdu buu laha yidhi addoon ayaa ammaan mudan ammaan iska leh nicma alcabdu addoon baa wanaagsan oo ah sulaymaan innahu isagu awaab mid isaguna ilaahay u noqod badan buu ahaa addoonkaas muxuu ammaan ku yeeshay awaab inuu ilaahay yaqaano ilaahay buu yaqaano ilaahay isuu toobad keenaya marka dabeedna imtixaan kaloo soo maray nebigan isagana sulaymaan oo maamulkiisii iyo hogaamintiisii ku soo maray ayaa halkan ilaahay uu ku xusaya tabaaraka wa tacaala id wakti xus nebi maxamedow curida calayhi loo soo bandhigay nebigan sulaymaan la yidhaahdo bilcashiyi gelin dambe ayaa waxaa la hor keenay assaafinaatu aljiyaad assaafinaatu fardihii quruxda badnaaye saddexda adin isku taagaya oo farasku marka uu iskaanfoodhinayo isqotominayo ayaa saddex adin buu isku taagaa midna jeenigana wuu laabaa saafinaadku waa kuwa aljiyaad ee dheeraynayay waa jamcu jawaad waa farasun jawaad faras dheeraynaya jiyaad waa fardo dheeraynaya marka fardihii shaaxibnaaye quruxda badnaaye dheeraynayay ayaa loo soo joojiyey had iyo jeer boqortooyooyinkii iyo madaxdu ay jeclaayeen ee shirrabnaa shaalka watay ayaa loo soo joojiyey daawud sulaymaan hortiisaa la keenay dabeetana waxau ihi nabigaas innii anugu axbabtu ay aatartu waxa aan doortay xubba alkhayr xubba alkhayr maalka jacaylkiisii baan doortay axbabtu iyo xubba markay isu tegeen ta horaa aatarta lagu fasiraya axbabtu xubba alkhayr waxaan doortay maalka jacaylkiisii can dikri rabbi ilaahayga xuskiisii iyo halkan ilaahay ka horraysiin lahaa cibaadadiisa maalkan iyo mudnaantiisii baan horraysiiyey xataa tawaarat bilxijaab jeeroo qoraxdii ay ku libidhay gidaarkeedii oo godkeedii ay gashay jeeroo qoraxdii godkeedii ay gashay mabaan tukanin salaadii markaa waxay culimadu leeyihiin salaadiibuu siduu fardahan iyo hawshooda iyo tartiibaadkooda isaguo dee aan ku isagu dalxiis un ku gelaynin laakiin jihaadka u carbinayay sida qisada qaybteeda dambeba ka muuqanaysa ayaa uu kaga mashquulay salaadii ilaa uu ama ilaaway ama waktigeediiba uu dhaafay ilaa qoraxdii ay qarsoontay marka dabeedna wuxuu ka calaamcalaya oo uu ka xuyuu ka murugaysan yihi inuu kaga mashquulay salaadii fardahan fardahan baan kaga mashquulay xubbigii maalkaan horraysiiyey anigoo ilaahay dikrigiisiina ka mashquulay buui ilaa ay qoraxdiiba xijaabka ku qarsoontay oo godka ay gashay taasuu ka xumaaday dabeedna wuxuu yihi rudduuha calay waan fardaha lai soo celiyey soo celiye buui fadafiqa waxa uu bilaabay sharaca weeye masxan yamsaxuhaa masxan inuu masaxo bisuuqi dhudhummada fardaha iyo wal acnaaq qoortooda qoortii fardaha iyo dhudhumadoodiibuu masaxay mindii baanu ku masaxay macnaa wuu gowracay colkiibuu raashin uga dhigay markaa colku ha raashinto wey halkaasuu kaga takhalusay si aanay mar labaad u mashquulininba culimada qaarkoodna waxa ay leeyihiin ha ka xumaadan laakiin kamuu takhalusina fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq wuu sii masaxayay oo hawshoodiibuu waday oo waa ka shaqaynayay sida shaqaalaha kaleba u hagaajinayeen ayuu isaguna qoortooda iyo dhudhumadooda iyo ayuu eegayay fardahan marka maadaama masxi la tilmaamo qatli la tilmaamin wax caddaynaya inuu dilay ma jiro kolleybana dee waa maadaama lafdigu ama nasku labada siyoodba ixtimaali karo labada tafsiirba way mareen culimadu oo haddii la idhaahdo waa dilay oo ilaahay dartii buu u dilay iyo isagoo dikriga rabbi horraysiinaya waxa loo bedelay dabaylaha saynu xagga dambe ku arki doono dabayshaa ilaahay uu bedelay fasakharnaa lahu riixa tajrii biamrii ruqaa gaadiidkaa kolkuu ka takhalusay mashquuliyeen dabaylahana loo bedelay markabka cajiibka ah ee uu fulayo walaqad taasi imtixaan bay ahayd oo waa kasoo gudbay walaqad fatanaa buu ilaha yihi waanu imtixaanay sulaymaana nebiga laydhaah wa alqaynaa calaa kursiyi kursigiisii baanu ku tuurnay jasadan jidh uma anaaba ilaahay buu u noqday oo u toobad keenay marka tanina qiso kale ishaaraysa qisadaasi waxaa fasiraya xadiid saxeexoo nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam sulaymaan baa dee jihaadka ayuu in badan colka ku hogaaminayey cadowga ayuu sanka ka gelaya sidii tii uu dee u yeedhay ama dacwadda u fidiyeyba ay usoo islaamtee boqoradii saba reer saba dabeedna jihaadka inuu galo oo weliba inamadiisu hormuud ay ka noqdaan buu aada u jeclaystay kolkaasa wuxuu yihi dumarkayga boqolkaa caawa ballan waxaan ku qaaday inaan isu wada maro mid weliba mujaahid faras yaqaana fardafuula ayay dhali doontaa gaalbaha laga nasbee halkaasuu isku qanciyey insha allahu dii unbu ilaawey arrintaasi waxay u noqotay nooc sidii uu doonayay waxba umay hirgelin waa lagu ciqaabay mid qurhaa wax dhashay dumarkii mid qurhaa waraysatayoo middiina waxay dhashay dhicis aan dhammayn ayay dhashay dabeedna ilmihii isaga ahaa ayaa adugu sidaasay qisadu nasku wuxuu tilmaamaya ilaa intaasuu ku joojiyey xadiidku mid qurhaa dabeetana waxay dhashay ilmo jeexa oo aan dhammayn ayay dhashay ilmo aan shin ahayn oo weliba hagaagsanayn bay dhashay aa waxaa lagu qabsaday insha allahudii uu ka tegey sidii nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam afartan cisho markuu insha allahuda ilaaway waxyiga looga dibdhigay walaa taquulanna lishayin inii faacilu dalika hadan ilaa an yashaa allahu wadkur rabbaka idaa nasiid golka weladkaa isaga ah weeye ka ay tilmaamaysa aayaddu macnaha dhiciskaasay tilmaamaysa walaqad fatannaa sulaymaana baanu imtixaamay waalqaynaa calaa kursiyi kursigii uu dadka ka hogaaminayu ku fadhiisanayay waxa aanu ku tuurnay jasadan jidh ilmihiibaa halkaa loo soo saaray oo la yidhi dumarkii boqolka haatanunbaa wax dhashay oo waxanay dhashay uma anaaba dabeetana wuu iskartay ilaahay buu u noqday arrinkiina isagu u celiyey taasi baa marka ay u badan yihiin xadiidkaa saxiixiina dee fasiraya iyadu waa qiso aan meesha ku jirin oo gefa sidoo kale qisada odhanaysa sulaymaan baa maalin doonay inuu suuliga galo islaamihiisii mid ka mida ayaa u dhiibtay fargalkii buruudku u saaraa buruudka maamulkiisu fargalku saaraa ayuu islaamihiisii mid ka mida u dhiibtay intuu suuliga ku jiray buu shaydaan soo hagoogto sulaymaan buu isu soo egeysiiyey bal islaanay fargalka ii dhiib buuhi waa ku taagay oo u gashaday kursigiibaabu fuulayba jin iyo insiba isagiibay markaa u wada khushuuceen shaydaankiibaana laga tala qaatay muddo xoogaayana shaydaankiibaa dadka maamulayay oo haystoo dhan walba u riday sulaymaanna gidaaradu warwareegi jirayoo walba meelahaasaa laga eri jiray qisadaas iyaduna waa karaamada ambiyada ee meel kaga dhacaysa waana israa'iili weliba mufasiriinta qaarkood baa qaata taasina iyadana dhan baynu iska dhignay maadaama la haysto xadiid saxiixa oo fasiraya aayadda qaala markaa sulaymaan waxau ihi rabbi kfir lii ilaahay o idhaaf wahablii isii mulkan madaxtinimo laa yanbagii liaxadin qofna aanu habboonayn min bacdii dabaday innaka anta alwahaab adigu ka wax walba hibeeyaata ee aan waxba ku adkaanayn marka xaasidnimo kama aha iyo laxajeclxume eh wuxuu doonayaa xaqa inuu ugu hiiliyo cid walbana uu kaga aarsaday ilaahayna wuxuu siiyey milki iyo madaxtinimaan cid kale la siin oo waxa uu ahaa nebi boqor ah nebi maxamed waa la dooransiiyey inuu noqdo nebi boqora iyo inuu noqdo nebi rasuulah marka wuxuu doortay boqortinimadii ma dooran iyo adduunye arrinkeeda innaka anta alwahaab marka shayaadiinta isticmaalkooda isagunbaa loo ogolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa xalayta cifriid baa igu soo fakaday dabeedna waxaan ka fikiray markii aan qabtay baan isgiid bahalkaa tiirka masaajka ma ku xidhaa si dumarka iyo carruurta aroorta u daawadaan haddana waxaan xusuustay buuri dacwata akhii sulaymaan sulaymaan rabbi barigiisii wuu ilaahay ka codsaday milkiga noocani inuu isaga u gaar noqdo ee shayaadiinta loo arriminayo awoodda loo lagu yeelanayo ama la jihaynayo la qabanayo dabeetana taa waan iska daayay buuri marka halkaa waxaa ka cad shaydaan adeegsigiisa iyo rawxaan dirashadeed inaanay bannaanayn maadaama nebi maxamed ba caleyhi salaatu wasalaam aan loo banaynin oo aan loo fasixin arrin sulaymaan ku ururay oo ku gaar ahaabaan shaydaan la dirtoo la isticmaalo iyo rawxaan lagu adeegsado halkaasay ku adhawaana xaaraan mana bannaana alla wuxuu ihi fasakharnaa lahu riixa dabayshaan u sahalnay tajrii biamrihi amarkiisay ku soconayso isagunbaa farayay rukhaa'an iyadoo dabacsan xayu asaaba xayu araada meeshuu doonunbay u dhaqaajinaysa bal adigu dabayl la istaaraya oo la amrayo dabaylihiiba ama xagaaga ha ahaatee ama jiilaashinka ha ahaatee wuuna la amrayaa waxbaa loo sheegaya intaasoo col aqaad waayahay bay leedaa way dhaqaajisay steerinkeedana waa la hayaa dhanka loo duwayo kolba rukhaa'an waxay tilmaamaysaa siday u sahlan tahay dabayl waxaa la yaqaanaa wixii ay qaaddo inay dabarogto oo si afrogtay soo afrogtay kala tuurto oo ay jejabiso kolada korba u qaado ruhaan way laylyanta wax sii jeeda soo jeedin mayso kharibi mayso washayaaiina baan u sakirnay baa ilahay uhi kuwii shayaaiintaha kulla banaa'in mid kastoo wax dhiso wasaad ah wa qawaas mid kastoo badda dhex dhumbada waxaasay lahaanoo cimaaradahana way sallaxayeen qayb kalena qalabka cimaaradahan lagu qurxinayay badda gunteeda ka soo saarayeenoo waa qawaaska wa aakhariina kuwo kalaa jiro oo muqaraniina lagu taago oo lagu taxay fil asfaadi silsilado silsilado muqaraniin waa la isku xidhay fil asfaadi silsilado oo dabcan wixii hagaagana way howlgelayaan wixii hagaagi waaye madaxadaygana ila shayaadiinta qaar baa madax adage silsilad baa lagu taagaya gidaar baa lagu xidhaya xabsiba iyaguna ku xukumayiin war kuba uu dhammaaday arrinkoodiiba urursan yihin alla wuxuu idhi haadaa cadaauna kaasi waa deeqdayadii annagaa ku siinay milkiga noocaa u yaalla iyo horumarkaa aan cidhiba helin famnun bixiyo ciddaa doonaysa waxsii aw amsik ciddaa doonaysana ka hayso ama bixi ama hayso adaa tasarufkan leh bikayri xisaab iyadoon waxba lagaa weydiinayn oon lagugu dabagelayn oo ilaahay unuu kugu galladaystay bikayri xisaab isagoo badan ma milkigan adugu tasaruf bay sheegaysa wa ina lahu baa ilaahay nebigaa waxaa u sugnaaday cindanaa agtayada la zulfa wa xusna maaab dhowaansho ilaahay agtiisana wuu ka agdhowyo muqarabiintu ka mid yahay meel fiican oo usoo laabtana nebigana waa leeyahay oo ilaahay baa u diyaariyey nebi kaleo isagana naf iyo maal iyo jirba laga imtixaana halkan ilaahay uu kusoo bandhigayaa isagana qisadiisa namaadijka iyo tusaalayaasha qur-aanku ina siinayana weeye ee tilmaamaya in qofku intuu wifkan joogo inuu sabro ay tahay waxa keliya u kaga gudbi karaana mixanka iyo dhibaatooyinka adduunyada waa sabir wadkul cabdanaa addoonka iyagii xus baa ilaahay u ammaan bay u tahay inuu ilaahay isu idaafeeyo isagu isu soo tiiriyu yihi addoonkaygii mar hadduu deeherka addoon qofku gaadho waa darajatii u sarraysay weye ayuuba ahaa nebiga ayuub la odhan jiray idnaadaa waktigii uu u yeedhay rabbahu ilaahiisi ilaahaysii buu dhawaaqay waa maruu dhiban yihi muxuu ku dhawaaqayaa annii aniga massaniya shaydaan shaydaan baa igu taabtay binusbin waxyeelo iyo wa cadaabin ciqaab ayuu soo gaadhsiiyey shaydaanku marka cabashadan uu bixiyey iyo shaydaankan uu ka cawday maxay noqon waxa ay culimmadu leeyihiin waxaa soo gaadhay dhibaato jidhka iyo dareenkiisabaa la xidhiidha oo jidhkana shaydaan baa ka afuufay oo dabeedna waxbaa ka maray ila way dhacdaayo qofka bani aadamkahay siduu kuu dili karo ee uu inuu wax yeelo jidhkaaga iyo xoolahaaga iyo ehelkaaga inuu wax yeelo qofka bani aadamkii wuu kari karaa sabab buu noqonaya iyadoo arrimo o dhan ilaahay hayo oo kullu shay uu qadarka ilaahay yahay haddana qofku sabab uu noqon karaa hebel waxaasaa la yeelay maalkiisiba waxaa la yeelay shaydaankuna isaguna taa waa samayn karaa qur-aankuna dee waa tilmaamay markuu ka warramayuu bixinayay muuqaalka ah inay shayaadiintu waxu sabab noqon karaan aladiina yaakuluuna alriba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas qof shaydaanu waxyeelay siduu u ceerceero marka jidhkiiyo sanaa wax gaadheen waxyeela soo gaadhay aimada qaarkood waxay leeyiin ma arrin la xidhiidha un dareenkiisa dareenkiisay la xidhiidhaa oo kolkii uu waayey ehelkiisii iyo xoolihiisii ay ka wada dhinteen isagana xanuun qabtay xanuunkaasi mid shaydaanu sabab ahaabayay noqonin xanuun jidhka ah ayaa waxaa ku dhacay nusbi iyo cadaab macnaha wuu werweray sabirkii uu doonayay buu waayey dabeedna waswaaskaa ku yimi weeye cadaabka uu sheegaya shaydaan kaga yimi dhibaatada jidhka kaa soo gaadha sa dareenka iyo moralka kaa gaadha ama shakiga kaasaa kaba dhib badan batan jidhka oo jidhkana saamayn karta dabcan dhibka maskaxda soo gaadha marka warwarkan kaga dhacay ehelkiisii iyo maalkiisii oo israacay oo ka tegay iyo xanuunkan jidhkiisa oo uu shaydaan u tusiyey inuu dad oo dhan ka hadhay oonu cid iyo ciirsi lahayn nusbiga iyo cadaab nusbiguna waa tacab iyo dhib cadaabkuna waa xanuun marka waswaaskaas weye bay ahimada qaarkoodna leeyihin haddii uu xanuun yahay jidhka iyo haddii uu yahay dareenba waa wax caadiya oon khayru caadi ahayn marka iyaduna waa qiso aan wanaagsanayn qisada odhanaysa daawud wuu xanuunsaday cudur baa ku dhacay jirkiisa wuu googa-ay dirxi baa galay dabeetana wuu iska xejistay dirxigiisiioo marka had iyo jeer uu salaada tukanayana wuu iska saaraa halkan uu dhigtaa furaashka haisdhex yaace marka uu salaada ka baxana wuu gashadaa meeshiisii mid walba dabadeedna markii uu ku dhowaaday dirxigii wadnaha ayuu qayladan ka sii daayay oo uhi ilaahay u isoo gurmo taasi iyaduna ma wanaagsana waayo ambiyada xanuun ku dhaca xanuunkaasi wuu kululaadaa siduu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam maruu nin saxaabi u yimi uu yihi aad baad uxumadaysantahy haagi xanuunka laba nin oo idinka ah qabta oo la isku darayba aniga haya buy oo aan mid quriba dee iska xejin kara inuu la rawixi lahaa xanuun adag u dhaca u ku dhaca laakiin mid lagu qurunsado oo shaksiyadooda ilaa heerkaa xumeeya maya wax dee tusinaya oo daliilina ma jiro oo ka muuqanaya aayadii xadiis doona lidaalik bay taytaana in la weydaarto oo lagu tiriyo israa'iiliyaadka mustashriqiintu ay ku soo dareen tafsiirka ama nimankaas weerarka kuwa dhaxalka dadka muslimiinta ilaahay baa kolka doonay inuu daweeyo weliba si dhib yar oo basiida oonu wadanna u tegayn dayuuradna u raacaynin agtiisan unbuu farsamooyin unbuu samaynaya botanadanb iyo baldhamadan unbuu garaacaya dhag arrinkiisa waa dhammaanaya orkud birijlika baa layi lugtaada un kaga jugsi halkaa haadaa muqtasalun kani waa meel aad ku maydhan baaridun qabow wa sharaabun cabitaan ah saasaada lagu daweeyey intaasaabuu ku dhammaaday halkanaad taagan tahay un cidhibta ku dhufadaday cidhibtiibuu ku dhuftay biyaa soo booday qabow oo naciim oo aada u wanaagsan cabbi ah marka waxaa la waa baaride mukhtasal mukhtasal ka dhigoo ku maydho jidhka wixii waxyeelo kaa soo gaadhay si ay meesha uga baxdo mululuqaad u noqoto waxaan aad dareemaysa ee waswaaskan iyo dareenkan uu shaydaan kugu abuurayna cab oo iyagana sharaab ahaan u cab casharkaasaa ilaahay uu siiye uu ku maydhay badhna wuu ku maydhay badhna waa cabbay halkanaana looga soo butaaciyey layaabna male awliyada ilaahay way leeyihiin arkaantooda iyo xubnahooda iska riigag noqda waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam faruhunbuu saa u dhexdhigaya weelka oo beed midhan unbaa kasoo butaacayay qasabado biyoah oo colaal dhami ka cab oo laga dhaansado oo lagu intifaaco dad iyo duunyada waxaa kale oo aynu haynaa ceelkii samsamka ahaa ee sidan imika daawuud uu halkan u turqay malakul jibriil isaguna uu turqay sida xadiidka saxiixa ee bukhaari ku sugan ee xusayo malakul jibriil baa ummu ismaaciil nebi ismaaciil hooyadii oo haraadan iyo ismaaciil oo haraadan ayuunbuu yimid oo baalkunbuu ku yaro gujiyey halkaa dabeedna waa taa dee laba dhammayn waayey ee uu kala go-i laaya xadiidka saxiixa waxa uu tilmaamayaa wakhti oo daawud uu maydhanayo isagoo qaawan cafwan isagoo ayuub maydhanaya oo mukhtasalkan ku maydhanaya ayaaba loogu darayba maalkii uu waayey laftiisiina maalkiibaaba loo raaciyey caafimaadkii iyo cuudkiibaa mar qura laysu raaciyey dabeetana isagoo qaawan oo maydhanaya dabcan markuu qaawayo bannaan istaagi maaye dee ku asturan meeshii xamaamka ahayd ee ku maydhanaya isagoo ku asturan ayaa waxaa soo yaacay dahab fara badan oo ayaxoo kale ah ayaa sidaa usoo daatay markaasuu maydhashadiina iska watay ururintiisiina ku dhex daray marka waxaa ilaahaybaa waxyoodo waxa lay daawudow miyaanan ku siinin wax aad kaga maaranto waxaan soo yaacay ee soo daasay ilaahay ow fadligaaga cidina ka maarmi maysa buuri dahabkiisiina uu iska urursaday marka siyaabaha loo maalgeliyey ayay ka mid ahayd ee maalkii ugu soo noqday caafimaadkii iyo cuudkii iyo sidaa dhakhsaha ah kolkiiba ugu soo noqday marka baaridkuna wuxuu mukhtasalku waa master waa daraf makaniya daraf miimiya wey macnihiisu waa goob lagu maydho baaridku waa qabowgii jirka loo isticmaalayay sharaabkuna waa cabitaankii saasaa lagu ku daweeyey wa wahabnaa lahu buu ilahay hi waxaan u hibaynay ahlahu reerkiisii wa milahum macahum iyo in kale oo loogu daray intii ka dhimatay ilaahay baa usoo nooleeyey ambiyadana wax badan bay u noqotaa dadkaa lasoo nooleynaya waa mucjise uta wa milahum macahumna waxa waa inay tarmeen intoodiima la soo nooleeyey si deg degana way u tarmeen dabeetana markiiba in la eg baaba ka farcantayba raxmatan minaa waa naxariis xagga iyaga ka timid baa ilaahay u leeyay ma warshad kalea waxaa qaban karta mise dad kale ayaa waxaa ku siin karaa ayuub ilaahay saas ugu naxariis وذكرى يوانتو لأولي الألباب ضدك عقلك لهنا وأنا عبرائي عشر النقط دعدك الله صامرتين الذي جنبها إلهي وكحليي markuu qofku xanuunsanayo dabcan neerfisbus ka noqdo ama cadhadu way iskaga badataa islaantiisii bay isu cadhoodeen daawud afan ayuub waanaynu soo marayn nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xoogaa xoogaa cadho ahay dhex maraysa isaga iyo xaasaskiisa ambiyaduna dabcan tusaale u yihiin khalqiga kale si loogu daydo dadkuna dee wada malaa'ig maahe carab iyo labadiisa daamba way isqoonsadaan bay idhaha soomaalidu xurgufta way iska imanaysaa xal baa muhiima intii uu xanuunsanaya islaantiina waa u cadhooday wuxuu ballan ku qaaday ama uu ku dhaartayba wuxuu ku dhaartay inuu ku dhufan doono boqol ulood inuu ku dhufan doono boqol ulood inuu ku dhufan doono tiina ilaahay faraj buu u furay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan haddii dee dhibaatadan ay taagantahay waa mushkila caayiliya baa laydhaa waa dhibaato qoysoo qofka deganaanshahay ka lumisaa tanna ilaahay wuu ka xalliyey wuu qiilday odhan mayna faraj buu u furay rabbi markaasaa la wakhud qaad biyadika gacantaada waxaad ku qabataa diqtan rucub caleen ah fadrib bihi islaanta ku dhuf walaa taxnad hana dembaabin intaasaa warkiisiina ku dhammaado taana masaladaana sidaasaa xalkeedii noqday masalada ilaahay uu ku furfuray taasay noqotay haddii aad ku dhaaratay boqol inaad ku dhufato ulood si aad u xanuujiso matel laan laalaado oo caleemo badan oo intii uu ku nadray in la eg oo caleema a leh hadduu konton yidhi hadduu sideetan yidhi hadduu boqol yidhi boqol bay xusaan malaa mufasiriintu eh intaasoo faraq lahun intaad saa u qaado islaanta mar huwi macnaheedu waxa weeye waad ku dhufatay boqolkii waad ku dhufatay in lagu adkeeyaana shardi maahayn waa arrin kale lidaalik ba aimada fiqiga shareecada islaamka sharxaya waxay leeyihiin wax sheegaya in tan la nasakhay ma jira lidaalik waa loo qaadan karaa ninku islaantiisi hadduu inuu toban ulood ku dhufto ku dhaarto dee wuxuunu qaadan doonaa laan toban faraq uu ka tiriyo dabeetana wuu ku dhufan doonaa ayuu iska diline taase markaa xalkii noqday walaa taxnaf fadrib bihi walaa taxnaf fadrib bihi ku dhufa walaa taxnaf ha ku dembaabin oo macnaha dee nin jebiyey dhaartiisii ha noqonin sidii bay ugu fushay saasa ilaahay arrimihii o dhan ugu soo ururiyey ilaahay baa wax fududeeya innaa wajadnaahu waanu helay baa ilaahay uhi saabiran isagoo sabro xejistay imtixaankii nicma alcabdu addoon baa wanaagsan oo ayuuba innahu awaab mid ilaahay u toobadkeen badan buu ahaa marka dhowrkan qiso macnaa ereyo luqaahina waa ku jiraan tarkiibkooduna dabcan wuu isku noqnoqonayaa tafaasiirta dakhiilkee lasoo dhexgelina waa ku jirtaa marka sidaasaynaan u dadejina aynu maaragtay isu yar dultaagna wadkur cabdanaa ibraahiima wadkur cibaadana addoommaha iyaga xus nebi maxamed oo ibraahiima wa isxaaqa waa yacquub intaada xus isdalee kala farcamay ulil aydi walabsaar ulil aydi awood bay u saaxiib ahayn iyo wal absaari aqoon basiiradooda quluubtuna indheergarad bay ahayn awood iyo indheergaradnimay isku darsadeen waxaa lagu ammaanayaa marka cilmi samaawiyah iyo cibaado ayay ku mutayseen maanta innaa akhlasnaahum waanu hufnay baa ilahay uha waanu haadinay bikhaalisatin saafiyeelid baanu saafi yeelnay dikra daar hiya dikra daar xusuusta aakhiro ah waxaa ilaahay uu ku ammaanay inay ahaayeen dad la hufoo la haadiyayoo macsuumiina waxyaabaha ay u heelanaayeen ee lagu ammaanayna waxaa ka mid a dikra daar xusuusta aakhiro dad adduunyo ma ahayne dad aakhiray ahaay ilaahay iyo aakhiray xusuusnaayeen tanna waxay tahay iyagoo ogsoon waxa ay ka qabsanayaanna waa ka qabsanayeen gacan bidaxaynna way ku wadeen innaa akhlasnaahum bikhaalisatin saafiyeelid baanu saafiyeellay oo ah inay dikra daar aakhiro xusuusanayeen وإنهم يجوا عندنا أكتيضا لمن المصطفين الأخيار لمن المصطفين كوى لدورتبه كمدهم الأخيار أمضا إلهي أكتيس كواسي كمدهم باي لهول اسمك هذا يتير مصطفى واسم مقصورة مقصور كمرك جمع المذكر السالم لغا كان ايو يأذى حرفك كهرية لما كسرية سيدي عادي هيدا والا فتحية مسلمين مؤمنين طبعا waxyaada ka horeeya uu hoos dhownaan jiray laakiin maqsuurka waa la fadxiyaa sidaa darteed baanay ahayn inuu musanno kaaga egaado ama mid laba sheegaya muslimayni oo kale yuu kaaga egaanin laakiin sidiisan uu jamac ku yahay musdafayna wadkur xus ismaaciilo walyasaca wadalkifri wa kullun intoo dhammiba min alakhyaar kuwa mudan bay ahaayeen khalqiga waa wanaagsane qaaliga ah ayay ahaayeen fiicfiican ilaahay agtiisa marka waa ambiyo intuba yasac iyo dalkifli iyaguna ambiyadun bay ku jiraan haadaa dikrun buu ilahaa yidhi haadaa dikrun kaasi waa waano ilaahay baa addoomaha qiiro iyo dareen gelin yaqaane eh waxa la idiin soo dhigay qeybka iyo taariikhda arahb alkiraam jamaca waa wanaagsane qaaliga ah taariikhdoodii baa ilaahay idiin soo dhigay iyo sida xayaatada u fahmeen ay kifaaxa usoo qaateen wa ina lilmuttaqiina baa ilaahay wy dadkii ilaahay ka cabsaday waxay leeyihin laxusna maabin meel fiican ay u noqdaan jannaati cadnin beero sugan bay leeyihiin oon laga guurayn oon laga gaboobaynin mufataxatan lahum labwaab albaabadeeda waa loo ballaqay meel aada booqatayoo albaabkuu kaa xidhan yahoo kolba aada egeegtay kii qufulka hayay arrin ma haysoo ma hagaagsano waad ciilootee mufataxatan lahum labwaab way sii ballaqantay muttaki'iina fiihaa way ku raaxaysanayaan yadcuuna fiihaa bikulli faakihatin kaiira khudrad kasta oo fara badan bay u yeedhanayaanay leeyihiin keena wa sharaabin cabitaanna way u yeedheen wa cindahum ahlu jannaha agtooda waxaa adoo diyaara qaasiraatu darf kuwa ishoodu ay gaadantay islaamna hanqaltaagu ku badan yaho haleelaha eegaysaa ma fiicna laakiin ishoodu dumarkan iyagunbay ku gaabantao rag iyagunbay yaqaanaan atraabun way iswada leegyihiin dum midina habar qaba midina inan yar kaasaa dee yar werweri lahaaye atraab inaa anshaanaahunna inshaan fajacalnaahunna fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban sifooyinkaasay leeyihin haadaa baa ilaahay uhi kaasi maa tuucaduuna wixii laydiin ballan qaaday wey liyowmi alxisaab fii yowmi alxisaab maalinka qiyaamaha wixii laydiin diyaariye waa kan ina haadaa buu ilahay yihi kan laydiin siiyey laydinku sooriyeeyey la risqunaa waa arsaaqadayadii adduun iyo ehel iyo cid kaleoo ka agdhow midna kuma siin karo la risqunaa buu ilahay yihi waa cadiyadayadii maa lahu min nafaad ma laha dhammaasho laa maqtuucatin walaa mamnuuca wuu kala go-ay iyo waa la joojiyey labadaasaa inagu haysta halkan wixii oo iskaba jira in la idhaahdo waa la joojiyey iyo in la idhaahdo wuu dhammaaday labadaas midna ma jiro maa lahu min nafaad haadaa buu ilaha yidhi ifhamuu haada waxa la yidhaahdaa waa faslu khitaabo intii hore iyo inta dambu kala saarayaa ismigan ishaarahani haadaa ifhamuu haada kaa garto haydinka dhaadhaco oo ku kalsoonaada qolo kale haddana laga warbixinayaa wa ina lidaaqiina kuwii xadda tallaabay waxa u sugnaaday la shara ma-aab ma-aabku waa marjic meel loo laabto meel loo laabtay halkii ugu liidatay leeyihiin kuwa xadgudbay jahanamo bay ahayd ayay meesha ay leeyihin jahanamo ahayd weeye yaslownahaa way garayaan fa bi'sa almihaad gogolna halkaasaa uxun meel qof loo gogloo loo kala bixiyo naar baa uxun nacuudu billaahi minha haadaa buu ilahay ifamu haada kaana garta falyaduuquuhu ha dhadhamiyeen xamiimun wagasa ama jumladaaba in laysku khabroo la yidhaahdo haadaa xamiimun wagasaaq haadaakaasi xamiimun waa biyo kulul iyo wagasaaqun dheecaan iyo milil la waraabinayo ee falyaduuquuhu ha dhadhamiye waxaan u diyaariyey baa ilahay uhi xamiim iyo kasaaq kasaaquna waa kuwa sare baashu waa dabaqada iyo jaranjaro kuwa sare waxaa laga maroojinaya unbaa kuwa hoose lagu hilaya oo lagu shubaya wa aakharu mid kale ayaa isna jira oo min shaklihi noociisa ah aswaajun oo qaybo ah sharaab kalaa isna jiro oo la shakliya kaa hore khasaaqa un ka agdhow isna oo qurun kale ah qurun kale weeye isna shakligiisa khasaaqu wuxuu ahaa qurun hore oo kulul kan kalena waa min shaklihi noociisa aswaajun waana qaybo waxaasaa sharaab looga dhigay alla waxau ihi isagoo la hadlay haadaa fawjun kani waa col kale muqtaximun oo soo galay macakum idinka wehelkiina qolo kaloo lagu soo aaburay halkan oo lagu soo riixay weeye kuwanina laa marxaban bihim bay dabeetana yidhaahdeen alla ma soo dhoweeyo iyana miyay naga daba yimaadeen innahum saalu nnaar dee naar bay gelayaan alla ma soo dhoweeyo ama malaa'igta ayaa odhanaya laa marxaban bihim innahum saalu nnaar malaa'igtiiba hadalkan le ama kuwii lasii naaree hore ayaa kuwa dambe hiifaya qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii soo galayna antum idinka laa marxaban bikum alla idinma soo dhoweeye marka waxay caddaynaysaa qaybtan dambe kuwa hore kusii jiray inay yidhaahdeen hadalkaa maqaaladaa kullamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha qolada kale ee ka dambaysay soo gelaysay leeyihiin ayayna nacdalaya antum qadamtumuuhu lanaa idinkaa noo horseeday idinka ayaa noo horseeday marka waa kuwii hogaamintahaa iyo kuwii daba socodka fa bi'sa alqaraar meel loogu sugmo halkaasaa u xumaatay baa ilaahay qaaluu waxay yidhaahdeen man qadama lanaa haadaa ilaahay oo cadaabkan ciddii noo horseeday fasidhu cadaaban dicfan fi nnaar cadaab laaban laaban oo naarta dhexdeeda ah ilaahay u kordhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu naarkii labadoodii qayboodba iyagoo waayey muuminiintii ifka ay ku jeesjeesayeen maa lanaa maxaa noo sugnaadee laa naraa rijaalan rag ma aragnaba yidhaah kunnaa nacuduhum aanu ku tirin jirnay min alashraari dadka guuldaraystay waarifkii markii la joogay qaar badan oo aanu xaqiri jirnay ayaanaan arkaynin oo naartan gelini talow maye qaar iska fuqaro aha oo itaaliyara oo faramadhnaa waxaanu arki jirnay dadka baas ee aan wanaagaynin attakhadnaahum sikhriyan talow ma annagaa ku dheeldheelnay oo rag wanaagsan bay ahayn miyaa am zaaqat canhum mise waxa ka leexatay al absaar indhaha ka leexday miyaa talow maisha iyadaa ka boodoo naartay ku jiraan mise iyagaa hagaagsanaayo way meel fiican bay galeenoo annagaa ku gafaynay ifkii maya waa sidaa weeye iyagaa hagaagsanaa mu'miniintaasiy kuwani way ku jeesjeesayeen sidaa darteedba halkan ilaahay uu ka nabadgeliyay ina daalika buu ilaha yidhi kaa la idiin soo sheegay laxaqun waa wax jira ha ka shakiina wax jira weeye takhaasumu ahli nnaar ahlu naarka murankoodii weeye jaafaajiriqiiyo murankay galeen weeye qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow inamaa ana mundiru mid digayaana dadka u digaya wamaa min ilaahin ilaah xaqina ma jiro ila allahu alwaaxidu alqahaar ilaaha kelida ah ee awoodda badana dalqiyaha mooyaane rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa ilaaha caalamkan ciriyo dhul iyo inta ka dhexaysa iskale weeye alcasiizu alkafaar kii awood iyo dembi dhaafbale weeye qul waxaad tidhaahdaa huwa naba'un cadiim waa warweyn qur-aanku antum idinku canhu mucriduuna waa kasii jeedsanaysa cama yatasaaluuna can inabai alcaiim can inabai alcadiim waa warkii u weynaa fa biayi xadiidin bacdahu yu'minuun maa kaana liya aniga ima sugnaanin min cilmin ogaansho umalihi bilmala'i alaclaa jamaca kore id yakhtasimuuna markay murmayaan markay doodayaan malaa'igtu wax ilaahay u diray ay ka hadlayaan cilmi umalihi in yuuxaa ilaya laima waxyoonaya in yuuxaa ilaya laima waxyoonin ilaa annamaa ana nadiirun mubiin waxa la ii waaxyoodun inaan anugu ahay mid digayoo digniin cad dadka siinaya maxay ka doodayaan malaa'igtu abuurka aadan bay ka doodeen oo yidhaahdeen ilaahayow atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabbixu bixamdik wanuqadisu lak marka jawaabtii ilaahay uu siiyey iyo qisadii aadanba waatan soo socota macnaa jawaabtaa suuratulbaqara ku xusantay laakiin munaasabadda marka loo eego waxa ay malaa'igtu ka doodayeen isweydiiyeen taasunbay talo ilaahay muxuu abuuray ilahay